بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص waxaan kusoo istaagnay qowlkii imaam cabdiraxmaan ibnu abi xaatim uu ka wariyey oo kasoo gudbiyey aabihiis abu xaatim iyo caalim kale abu zurca iyaguna ay kasoo guurinayeen culimmadii muslimiinta ee faraha badnaa ee ay kula kulmeen dhulalka muslimiinta sida maka iyo madiina iyo jedda iyo xijaaz dhulka la yihaahdo ciraaq masar shaam yeman iyo waddamo kale madhabkooduna inuu ahaa in iimaanku yahay qowlun oraah iyo wa camal oo aan sheegnay in caqiidadiina ay ku jirto oo iimaanku ladda ahli sunna waa qowlun wa camalun wa ictiqaad iimaanku inuu bato uuna naaquso uu ku kordho ku zaa-ido daacada ilaahay ku liito ku naaquso amaba kuwa dhammaadaba muxuu ahaa macsida masalada iyadaa waxaan sheegnay in ay ka mid tahay masaa'ilka isku khilaafeen ahlu sunnaha iyo ahlu bidacu waxaanu sheegnay in qolooyinka baabkan ku lumay ay kamid yihiin almurji-a oo afar qolaa oo ka saartay camalkii iyo dhaqankii iimaankii ka saartay oo yidhaahdeen iimaanku amaba un qalbiga in laga ogaado shayga xaqaa inuu jiro amaba qalbiga laga rumeeyo amaba afka keliya laga yidhaahdo ama qalbiga iyo qowlka hadalka intaba lagu kulmiyo laakiin waxay ku kulmeen inay ka saaraan waxa weeyaan dhaqankii lagu dhaqmayey diinta muxuu ahaa iimaankii dhinaca kale waxaan sheegnay firqada la yidhaha khawaarijta iyo kuwa raacay sida muctasilada oo iyaguna waxa weeye yiri iimaanku waa qowlan wa camal wa ictiqaad laakiin qofkii muminka ahaa ka saaray iimaankii oo ku gaalaysiiyey waxaan ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa ku gaalaysiin markaan kasoo hadlaynay qolooyinka khawaarijta si gaar ahaan xoogga u saarnay arrimahooda u faahfaahinay maxaa yeelay caqiidadooda aada baa waktigan loo faafiya dad badanoon ogeyn ayaana faafiya caqiidat lkhawaarij firqada khawaarijtuna ma aha firqo soo baxday oo keliya waqtigii saxaabada ee waa firqo jiraysa ilaa dajaal uu ka soo baxo sida nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku sheegay inay qarni walba soo baxayaan kuwa u dambeeyaana ay dajaal raaci doonaan kulamaa qutica qarnun waxa weeye kharaja qarnu xatى ykruja aakhiruhum fi iraadi dajaal ou kama qaala salى اllahu alيه wasalam marka sidaa aaweed bay ahlu sunnuhu ay uga digaan si aada u daran firqada khawaarijta maxaa yeele rabbigaa kadi waxaa ka digay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam heer ou yiri markuu cibaado ku am oo cibaadadooda sheegay qur-aan akrintooda sheegay uu sheegay yadcuuna ilaa kitaabi illah ilaahay kitaabkiisa inay dadka ugu yeeraan ayuu haddana wuxuu sheegay walaysuu minhu fii shay ha yaraate haba hase ahaatee kitaabka ilaahay dadka ha ugu yeeraanse shaqase kuma laha kitaabka alle uu sheegay inay qur-aanka akrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum inaanu u dhaafaynin waa maxay dhuunta oo aanay fahmaynin uu rab sala allahu calayhi wasalam uu booriyey in lala dagaalo saxaabadu la dagaalaan iyo ciddii kaloo la kulantay isagoo yidhi lain adraktuhum la aqtulannahum qatla hamuud wallaahi haddaan haleelo nimanka khawaarijta la yidhaahdo sidii reer hamuud la yidhaahan u baabi'ina nimanka khawaarijta sharu lkhaliiqati walkhalqu nebi sal slam inta alla abuuray iyagaa u shar badan waxaa axaadiis ku soo arooray nimanka khawaarijta ee uu rasuulku kaga digay haddaad aragto waad yaabi isagoo tilmaamana inay yihiin dad cibaadaysanaya oo salaad badan oo soom badan oo qur-aan akrin badan oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeeray markaad la yaabto markaad aragto axaadiista ku soo aroortay nimanka khawaarijta rasuulkuna lama kulmin marka laga reebo ninkii ugu horreeyey oy ka soo askunmaan ay ka bilowdaan waad yaabe maxaa nebiga ilaahay sala allahu calayh wasalam qolo aan imaan islaam sheeganaya dadka kitaabka ugu yeeraya soomaya salaadaya sidaa muxuu uga digay aad baad u yaabi axaadiista qaar wuxuu yidhi alkhawaariju kilaabu naar khawaarijtu eeyaha naartaw laakiin markaad aragto nimankii noocaas ahaa dhaqankii ay la yimaadeen iyo dhibaataday diinta ilaahay u geysteen dhibaataday muslimiinta u geysteen waxbaad ka fahmaya hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bal taariikhda u laab cuhmaan binu cafan radia allahu tacaala canhu saxaabigii ahaa khaliifka saddexaad ee muslimiinta tobankii jannadada jannada loogu bishaareeye ah saxaabigii nebigu sala allahu calay wasalam labadiisa gabdhood u guuriye ah oo markii gabadhii hore ka dhimatay uu nebigu dhalay middii laba mid kale ugu labey mid kale u guuriyey saxaabigii cuhmaan binu cafaan fadaa-ishiisa ma soo koobi karo waa nimanka xalaalaystay dhiiggiisa oo gurigiisa ku dilay isagoo madaxweynihii muslimiinta ah kuma harin intaasi waa nimanka laayay saxaabo badan muslimiin badan dhiiggooda xalaalaystay ilaa ay dileen khaliifkii afraad ee muslimiinta cali bani abi taalib isagoo u socda salaad fajar ayay jidka u galeen halkaana waa ku toogteen marka haddii madaxdii muslimiinta weliba saxaabadii ay fakan weyde oy sidaa muslimiinta hogaamiyaashoodii madaxa ka guraayaan shacbiga muslimiinta maxaa u hara muslimiinta haddii madaxweynaha laga dilo oy madax beelaan shacbigii muxuu noqon tusbax daatou noqon sida aaweed ba nebigu sala allahu alayh waali wasalam aada uga digay in dadka madaxdaha muslimiinta marba haddaanay diinta ka bixin ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan gaalnimo cad marba haddaanay ku dhicin oo xarimay in lagu baxo lala dagaalo xataa daalimiin hadday yihiin magaca khawaarijtuna shala qof baa weydiinaya khawaarijta magaca ugu weyn kelimatu lkhawaarij waa baxayaal waa jamcu khaarij af soomaali ahan waa baxayaal yay ku baxaan ummadda muslimiintay ku baxaan yay ku baxaan madaxda muslimiintay ku baxaan oy la dagaalaan magac hor sidaas ugu weyn sifada ugu weyn oy khawaarijtu leeyihin waa firaq fara badane kana siman yihiin waa in lagu baxo ummadda muslimiinta lala dagaalo qofka dadka muslimiinta ma lagu baxo dadka muslimiinta dhiigoodu ma banaana marka laga reebo saddex xaalad mid kamida qofkii ku dhaca qof guur soo maray zinaystay qof diinta ka baxay qof naf kale ula kac u dilay kuwaana laguma baxee maxkamadaa xukunta qaadi muslimaa xukuma caddaynay u baahan tahay markhaatiyaalay u baahan tahay awooday u baahan tahay fidna kama dhalato axkaam wax le waayo cid kasta oo xataa ku dhacda gaalnimada ama cid kastaoo toogasho mutaysatay islaamka lama toogto axkaam baa ka ratibna waxyaabaha nimankan fikirka khawaarijta xambaarsan aanay eegin oo aanay fahm ulahaynay ka mid tahay abwaabtay ku lumaanay ka mid tahay alfiqhu fiqhu siyaasati sharciya ma fahamsana qof kasta oo gaalnimo ku dhaca ma gaaloobo waxyaaba qofka gaalnimada ka leexiyaa jira qof kasta oo qof dila naf ka gooya lama toogto axkaam baa ka dhalanaysa waxaana daliil kugu filan cali bin abi taalib oo khaliifkii muslimiinta ahaa cid ilaahay diintiisa kaga dhaqmi ogeydna aanay jirinin waktigiisii wax dhulka dul socda ugu khayrka badnaa waayo wuxuu ugu dambeeyey afarta khaliif ee muslimiinta ugu khayrka badan ugu dambeeyey khulafaa raashiduun cali radia allahu tacaala canhu saasay tahay qolooyinkii cuhmaan dilay ee gurigiisa ku dilay ma aanu toogan ma aanu dilin maaha inuu fahmi waayo aayadda qur-aanka annafsu binafsi ma u jeedaa laakiin waa fahmaayey dadkana isaga uu aqoon badnaaye wuxuu ogaa toogashada dadkaa la toogto dilay cuhmaan inay keenaydo dad fara badan oo muslimiina inay baabacaan waa niman dad muslimiina kusoo dhex dhuuntay kumaan kanoo muslimiina masar iyo dhulkaa kasoo keenay iyo ciraaq iyo dad masaakiinoo hugun raac ah oo muslimiina loogu sheekeeyey diinta ilaahan lagu dhaqmin amiirka muslimiinta cuhmaan binu cafaan cadaalad maaha waxaasa nin yahuuda cabdullaahi binu sabla yahuudaa faafiyey dadkii saasay ku yimaadeen ma oga atbaacu kulli naaciqa leyna qof allaala u fooriyo seeriga u yeeriyo waa ka daba ordaan muslimiinta in badanoo kamidu ma eegaan xaqaa'iqda iyo arrimaha waxa ka ratimaayo marka dadkii noocaasoo hubaysanaa jooga haddii marka la dilo cuhmaan kuwii dilay la damco in la dilo taageerayaal bay leeyihiin muslimiintaa islaynay cuhmaan marka wuxuuna u kaadiyey arrintu cali cali arrintu ha degto umuuruhu sidoodii ha ku laabtaan dadkan meeshay ka yima ha ku laabtaan markaasaa qofkii dembigan galay si gaar ah aa loo tooganaya ka hor toogashadii waxay keenayeen dad fara badan waana dhacda ficlan waa marka waa fiqhu diin waay cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu xilli waxaa jiray uu joojiyey tuugga gacan in laga jaro maxaa yeele baahi baa jirtay aan la kala garanaynin qofkan inaa shaygan qaato daruuro ay ku kaliftay iyo qofkan tuuganimo mataqaana ay ku kaliftay u kaadiyoy sharci ilaahayoo laga gudbay maaha waa sharci ilaahayoo loo qaadana sida uu yahay laakiin yaa fahmay maanta waxay maraysaa waadna maqasheen qolooyimaa shaleemo ku jira shaleemay ku jiraan waxaaba la dhex dhigaa ban baa la dhex dhiga markay ka dhacday oo meelo kala duwanay ka dhacda soomaaliya waraada dadkan aada bambada dhex dhigtay eed halkaa ku layd wax la laayay oo dhintay iyo wax dhaawaca yaa dhiigooda ku xalaaliyay ilaahay sharcigiis marka loo laabto xamaasad iyo laablakac meel layska dhigo faham qaldanoo diina meel layska dhigo yaa kuu baneeyey sharciga alle dadkay daawanaya xataa zinay daawanaya gaba dhigba zino miiran unbay daawanayaan qurun shareecada islaamka halkay ka gashaa in la toogto quna loo dheereeyo sharcigu ma qabo inay daawadaan iska dhaafi xataa hadday zinaystaan caddaynteeda ay leedahay shaki aanay lahayn sharcigu ma qabo in la toogto boqol karbaashaa lagu dhiftaa sanadna waa la ceeriya taqriibu caam meeshaasaa laga kaxeeya xikmad waayo qofku meeshuu zinada iyo qurunka iyo balaayada uga dhaco darag cabka inuu ka guuro ka tago meel kale aado ninka boqolka qof dilay ninka caalimka wuxuu wuxuu ugu naseexiyey meeshaan aada boqol qof ku dishay ka tagoor ka hijiro halkaas dhulkaas dad saalixiina jooga ilaahay la caabud yaa waalidiinta u sheegay ilmihii ku rafaaday dhalinyaradii ku rafaaday meeshii bay ku haynayaan wiilkiin inuu toosow rabaa laha toosin kara laakiin asbaabaha ha la qaato bii-ada ha laga leexiyo ha loo diro meel kale khayrku uu ku badan yahay insha allahu tacaala shaahidku waxa way walaalayaa baaraka allahu fiikum nimankaa khawaarijta marka dhib fara badanay muslimiinta u geysteen madaxday toogtaan sidaa aawood nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada uga digay sheekhu waa keeni doonaan culammadu waa keeni doonaan dadka madaxda muslimiinta ah marba hadday islaamnimadu u sugan tahay inaanay bannaanayn in lagu baxo bannaanayn loola dagaalo sababtu maaha sharfid lagu sharfaaya maaha hadday macsilowyaal yihiin ay khamriyo cab yihiin qabyaalistaalyaal ay yihiin in la sharfaaya maaha ee waxa weeyaan mafaasida ka dhalanaysa iyo dhibaatada muslimiinta kasoo gaaraha ka weyn macsidaa ay samaynayaan waxa weeyaan ee aan gaarsiisnayn gaalnimada nimanka khawaarijta marka waxaan soo marnay inay u qeybsamaan saddex qolo dembi walba wax ku gaalaysiida ha yaraado ha weynaado qolo dembiga weyn oo keliya wax ku gaalaysiida iyo qolo dembi kastoo weyn aan wax ku gaalaysiine dembiyada waaweyn qaar ka mida wax ku gaalaysiiya sida ilaahay xukunkiisa inaan loo xukuntamin gaalada oo walaa laga dhigto gaalada oo lala jirsado muslimiinta laga jirsado masaa'ilka mudaaharada iyo muwaalaadka iyo alxukm bigayri ma anzala allah oo ahlu sunnuhu ay kala dhigdhigaan ee fiiriyaan qofkan waxaan ku xambaaray gaala jirka ay fiiriyaan qofkan sharciga inaanu ku xukumin alle maxaa ku xambaaray ahlu ahlu bidicuse khawaarijtu ay leeyihin maya la eegi maayo saasuu ku gaaloobaa waxa weeyaan ayay kamid tahay masaa'ilka ay qabsadeen firqada khawaarijta xataa kuwii cali la dayan maanta shubha waxaa jirta dhalinyararka lagu siro dhalinyararka diinta looga qaldo dad badanoo caamaha muslimiinta laftirkoodana lagu qalday oo ah laleeyahay war see khawaarij loo leeyahay see ibnu baas iyo cuthaymiin iyo culimada waaweyn iyo albani iyo sidii nimankan alqaacide iyo uleeyihiin caqiidadii khawaarijta ay aaminsan yihiin nimankaanuma ayagaa wax ku gaaleeya qof kastoo qof dembi kastoo weyn qofka ku dhaca ma gaalaysiiyaan qofka qabrada caba ma gaalaysiiyaan qofka waxada ma gaalaysiiyaan khawaarijtuna waxay gaalaysiin jireen qofkii dembi weyn ku dhaca arrinta ayada waxa weeyaan saxma khawaarij oo dhan wax kuma gaalaysiin jirin dembi kastoo weyn sida ahlucilmigu caddeeyeen abu abu abulxasan ashcari maqaalaat lislaamiya kitaabkiisaas wuxuu kusoo guuriyey afartii firqo ee khawaarijta ahaa ee ugu waaweyn ee cali bin abi daalib la dagaalamay qolooyinka kamid ka haleela najidaadka inaanay aaminsanayn dembi walba in wax lagu gaalaysiiyo kabiiro walba wax kuma gaalaysiin jire dembiyada qaar wax ku gaalaysiin jire waa kuwii cali la dirirawa marka haddii la yidhaahdo qofku sow khawaarij caqiidadooda u qaato oo loogu xukumo waa inuu dembi kasta oo wax ku gaalaysiiyo weyn xataa kuwii cali la dagaalamay laf ahaantooda oo nebigu sheegay aysan khawaarij inay yihiin ayaan xataa khawaarij noqonayn markaas ma la fahmi midda kale axaadiista haddii loo laabto faraha badan ee khawaarijta ka hadlayda iyo sifaadkooda kuma jiro sida ahlucilmigu leeyihin xadiis tilmaamaya inay dadka dembiga weyn wax ku gaalaysiiyaan kuma jiro inay dembi weyn dadka ku gaalaysiiyaan la heli maayo xadiis tilmaamaya laakiin axaadiistu waxay ka hadleen sifaad fara badan ugu caan tahay ummadda inay ku baxaan waxaa ka mid a xadiis saxiix muslim abu hurayra wariyey rasuulku sal slam wuxuu yihi xadiiskii dheeraa oo khawaarijta uga hadlay qaybaha kala duwanee khuruujta waxaa ka mid ahaa waman kharaja min ummati calaa ummati yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi bidi cahdin cahdahu falaysa minii walastu minhu imaam shekh islam ibn taymiya raximah llah minhaaj sunna xadiidkan khawaarijuu ka hadlay muxuu nebigu sala allahu alay waali wasalam yihi waman kharaja qofka baxa oo min ummati ummadeyda kamida calaa ummati ummadeyda ku baxay qofka ummadeyda kamida ummadeyda ku baxa see ummadda ugu baxa yadribu baraha wa faajiraha wuxuu dilaa ummadeyda midkeeda baariga ah samafalaha wanaagsan iyo midkeeda faajirka walaa yataxaasha min mu'miniha ummadeyda mu'minkeedana iskama dhowro yani dilkiis iskama ilaaliyo wax kalama soco walaa yafi bidi cahdin cahdahu gaalka heshiiska u saaxiibkaana heshiiska uma oofiyo xataa gaalkii waa dila gaalka heshiiska la siiyey ee muslimiintu cahdiga la galeen na waa dila kaasi falaysa minii walastu minhu nebi sal slam iga mid maaha kana mid maaha beri baan ka ahw marka khawaarijtu waa maxay waxay ku baxaan ummadday ku baxaan ummaddayna ka mid yihiin siday ummadda ugu baxaan yadribu baraha wa faajiraha ummadda keeda baariga iyo faajirka intaba waa dilaan bilaahi calaykum qofka miino jidka dadku marayaan dhiga meel ay dadku ku kulansan yihiin muslimiintii abraartoodii kuwoodii baariga ahaa dembiba aan lahayn ilaahay agta ilmihii yararka aha ma ujeeda weligoodba ma dambaabinba ummaddii culimmadoodii ummaddii aqoon-yahankoodii ummaddii waalidiintoodii waxgaradkoodii dhammaantood qaybihii mujtamac uu ka koobnaa oon loo kala aaba yeelin la kala socon qofka inta soo dhex fadhiistay wax isku soo xirxiray hal mar batoon u taabtay ee nin weyn iyo nin yar halkaa wada dhigay haween iyo qof waayeela qofkaa ummadda ma kala soocay yaa sheekh ummadda keedii baariga ahaa ee toosnaaha dembilaawaha ahaa iyo dembiile hadduuba dembiile meesha joogay miyuu kala sooca qofkaas kalama sooci shareecadu kala soocid bay qabtaa walaa taziru waasiratu wisra ukhra jamaaca maxaa u disheen nin murtadaa joogay kuleeyihi nin murtada aa ku dhex jira wasiiraa joogay ama nin xildhibaanaa dhex joogay waayahe bal haddaa haddii laydinka yeelo ood ninkan wasiirka ama xildhibaanka aada dhahdaan murtad waaye oo diinta ka saarteen laydinkaba yeelaba sax maahan laakiin intan kale maxaa ku laydeen kuwan kaloo ag joogay maxaa iyaga ku xalaalaysateen dhiiggooda waxay ku leeyihiin iyaga niyaddoodaa lagu soo saaraa waa shuhado haddaanay dembiilayaal ahayn waa shuhado kii dilana asna waa shahiid see ku dhacehe qof qof dilay ma ujeedaa isagii inuu shahiid noqdo kii la dila shahiid noqdo halkay diinta ilaahay uga jirta ma la fahm jazaaka allahu khayra see halkay ku imaanee marka qofkii la dilana waa shahiid kii wax dilana waa shahiid waxay ku leeyihiin xadiisaa soo arooray aakhiru zamanka qolo gaalaahoo kacbada weerari doontaa jira ilaahay dhulkuu la goynayaa intaanay soo gaarin kacbada caaishaa tiri yaa rasuul allah dad waxaa la socday muxuu ahaa aan iyaga ka mid ahayn dad xoolaha u waday dad mataqaanaa rasuulku wuxuu yihi yubcathuuna calaa niyaatihim kuwaa wan wanaagsan oon kacba dubinta u socon niyaddooda lagu soo saaray xadiiskaasaa daliil way leeyihi yaa jamaaca diinta qalad ha u fahminin qolooyinka cidda dhulka la goyda waa alle ilaahayna waa kala sooci kare subxaana kan gaalka ah oo dhibka wada iyo kan kale wuu kala sooci kare laakiin ilaahay xikmad buu u yeelay subxaanahu wa tacaala midda kale ilaahay wuxuu dilo cidduu alla dhulka la gooyo iyo kaad adigu dishaa isku mid maaha haddii kale qofku cidduu doon intuu dilow leeyahay ilaahaybu dadka kaar accident iyo shil iyo waxba dadku u dhacay kansar ay u dhintaan anna waa dila